الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi وbarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadan waxa ay ku beegan tahay shanta bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah xaflad heer sare ah oo loo qabtay arday baratay qiraa'aadka tobanka ah kana qalinjibisay macadka imaam saqaawi xaruntiisa magaalada jilib mas-uuliyiin iyo marti sharaf ka qayb gasha xafladdaasi kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobbada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada dowladda silibiyadda maraykanka ee qaaradda afrika oo mar kale ku celiyey in ameerikaanku aysan sii wadi doonin taageerada ay siiyaan dowladaha afrikaanta ayna muhiim tahay inay isku tashadaan barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa maxay yihiin maleeshiyaadka ay yuhuudda sahayanada ka qoratay dhulalka filistiin ayna ka dagaalgelisay magaalada khaza maleeshiyaadkan maxay uga egyihiin kuwa gaallada ay ku wajahaan mujaahidiinta ka jihaadaya saaxaadka kale ee caalamka islaamka warbixin ayaan soo gudbin doonnaa mu'asasada asdallaaqa garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo isdaar cusub ka soo saartay weerarkii taariikhiga ahaa ee deegaanka juura kama marna faafreebka duruustii ku saabsaneed fadliga tobanka hore ee bisha dulxij qodobbadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan walaalaha suheyb iyo maahir ayaa barnaamijka caawa igala qaybgeli doonaa anna halkan eedag la socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشفقي
waa hagaag dhegaystayaal qodobadaasoo dhan goordhow ayaad maqli doontaan balse ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan imtixaanaha duruustii aan ku soo qaadanayna tobanka hore ee bisha dulxij waxa uu sheeqeena sheekh nuur macabdiraxmaan allah u naxariistay oo caawa ku eegayaa kelimadan jihaadka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين xalqadeeni saddexaad oo ee, tixanaha duruusta aheed iyo xalaqaadkii tixanaha ay ka mid ah waa aljihaad fii sabiili illah aljihaad fii sabiili illaahi maalmaha waxaa la rabaa ruuxu inuu uga faa'iidaysta waay oo cashru dilxija wadaa'ifta uu leeyahay saan usoo tilmaanay tilaawat lqur'aan iyo walictinaau bilfaraa'id iyo sadaqadii iyo jihaad fii sabiilillah wadaa'ifta taasaa ka mida jihaad fii sabiilillah marka haddaan wax ka nidhaahno waxa waaye jihaadku waa halgan laba qaybo u qaybsamaa marka hore jihaad oo ah diinta islaamka barashadeeda halganka ku aadan waa nabigu sala allahu alay wasalam intuu maka joogay jihaadkii iyo halgankii ou habeenneh hurdada uga uga- uga- uga baaqda in badan maalin hergalo hergalamada uga baaqda falaa tudic alkaafiriina wajaahiduhum bihi jihaadan kabiira aw yiraale gaalada talooyinka ay kuu soo jeediyahayaan ha qaadanin ee la jihaad kula jihaad qur-aanka ah jaahiduhum bihi bilqur'aani jihaadan kabiira waa halganka in wax loo cadeeyo in inay laf catoobin ku hayaan loo sheego inay yihiin bani aadamkii alla karaameeyey walaqad karamnaa bani aadama karaamadeed nooci waaye inay yihiin mar hadday alla diideen ay noqdeen kalalcaami xoolihii oo kale ka mathali kelbi eygi oo kale kama- ee, ka mathali ximaar dameerkii oo kale sharal bariyati inta alla abuura ku u xun magaalada maanta dad badan ay ammaanayaan leeyihin waa kaa waa kaa ileen lacag yaraa lagu arkay dadki marka waxay noqdeen sanamkaasoo oo diinaarka ah ayay caabudaan markaasay u sacbihayaan adeera ku hoogin ayagaa ku hoogey idan marka jihaadka waa noocaasoo waxbarashada midka ku saabsan waaye waa naftaada inaad ku halganto oo ma- ee- ee maaragtay shaydaanka aad ka xorayso ku dhex jira alladii waswisu fi suduurinaas dhufaysow ka dhigaa taas waa midda koobaad ta labaadna waa jihaadka bimacnaa qitaalka ah oo xabadda la afuufo sayfta iyo saaruuqa lasii daayo kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum nin aan wax iska dhicin ma sugaayo xornimo iyo madax bannaani maxaa yeelay xorriyadu waxay rabtaa thaman iyo qarash lagu bixiyo si aad u heshid haddaadan thamankii ogolayn madax bannaani lagama yaabo inaad hesho madaxaddoonsigana waxaa laga wadaa waxaan allah inaad addoon u noqoto addoonnimo gumaysi ah waxaad ka baxday gumaysiga markaad allah kaliya addoon u noqoto ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaad tidhaahdo saad u tirina aad urka aad ka qaadato adimuna ay shaqeeyaan markaasaad madax banaani haysataa waana sidaa daba la rabaa inaad ogolaato halganka ama thamanka oo naf iyo maalba aad ogolaato si aad u hesho xornimadaas si ilaahay subxaanah wa tacaala daaru nacim beri uu kugu geeyo oo nicmadaas aad u hesho jihaadku marka labadaas nooc waaye maantana jihaadka muslimiinta ku waajiba hal waa dowyaha waxbarasho waajib uu ku yahay inay unesco duristeeda cilmu shaydaan ay ka haraan islamarkaasna cilmi rusul oo kitaabkaiyo sunnada midka ku metelana ay haddaba halgan saaraan say u bartaan dabadeedna gaalada muuqmuuqata iyo kuwa aan muuqanbo ibliis iyo wixiisii wataa say ula halgami lahay inay halkaa ka ambaqaadaan waa farducayn arin dadkuna labayba u qaybsamaanba arrintaas markaad rabta inaad fahanto alle wuxuu ku yidhi dhegeyso aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiililah dadka alla rumeeyey jidka allay ku dagaalamayaan si alla subxaanah wa tacaala xiriirkay ku xoran yihiin ay u difaacdaan oo ina alla u waayin ee kuwa alla waayana waxay ku dagaalamayaan oy ku halgamayaan oy ku diridhayaan jidka shaydaanka waxaa la shaydaani ururkiisii in laga furay diidan yihiin marka waa dhohanaan shaydaan waxay ku dheefaheen maasiga isagu waxba u haaya waa geed dhahaya in allaha wacadakum wacd alxaqa wawacadtukum sidii alla nooga sabtabiyey biru ku dhahaya anna waa idin ballan qaada laakiin ballanka waa idinka waa idinkaga baxo waa idinka jebiyey waa idinka ballan bariyey jihaadku marka waa sidaasi in haddaba aan u ogaano waa laga maarmaan nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yiri markuu ayaamtan ka hadlay ma jiraan maalmo oo camalka saalixa ah ee maalmaha lagu dhex sameeyo alla ka jecel yahay markaasay saxaabadu weydiiyeen ridwaanullah calayhim jihaadkani markaasuu wuri ilaa rajulun kharaja laa jihaadna kama qiimo badna wuri ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishay nin oo naftiisa maalkiisa ku baxay fii sabiililah si ugu dagaalamo naftiisina ay shahaadaha shay maalkiina cadowga qaatay kaas una ka qiimo badan taana marka wadaa'ifta iyo shaqooyinka aan leenahay oo jihaadka markaad ku jirtana waaba ku jirtaa markii kaletana waa isu diyaariya icdaad waciduu lahu ma stadactu min quwa taasna waa sidaas waa shaqada kale oo laga rabo ayaamu alcashir inaad uga faaidaysato ruuxa muslimka ah wow allahu subxaanah wa tacala aclam أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qaybaha hore ee faafreeb kurarka ayaad degeysanaysaan markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeedayay walaalkeen mayer maxamed waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa taliyaha africom oo sheegay in ay joojin doonaan taageerada ay siiyaan dowladaha afrika mar kale taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ku celiyey in uusan sii wadi doonin taageerada ciidan iyo midda amni ee uu siiyo dowladaha dhaca qaaradda afrika mas-uulka ugu sarreeya ciidanka maraykanka ee loo yaqaan africom ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya ka sheegay in uu sii idlaanayo wakhtigii uu maraykanku sii wadayey taageerada uu siiyo ciidamada afrikaanta generaal langley oo ah taliyaha africom ayaa taliyaasha ciidamada dowladaha afrika kula hadlay magaalada nairobi wuxuuna tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey marxaladihii ay soo martay taageerada maraykanka ee dowladaha afrikaanta ah isaga oo walaac ka muujiyey in isbeddello uusan maraykanku jeclayn ay ka dhacaan wadamo dhaca afrika ma ahan mas-uuliyadda maraykanka in uu sii ahaado ilaaliyaha nabadda afrika waxaa la joogaa wakhtigii uu dal walba mas-uuliyad iska saari lahaa ilaalinta amnigiisa ayuu hadalkiisa sii raaciyey genaraal langley wuxuu intaa ku daray in isbeddelka mudnaanta difaaca ee maraykanka iyo istaraatiijiyad qaran ee dib loo habeeyey ay keenayso in la dhimo kaalmada militari iyo barnaamijyada tababarka ee maraykanka uu siinayey dalalka afrika taliyaha ciidanka maraykanka ayaa si gaar ah u sheegay in ay dhimayaan waxa uu ugu yeeray kaalmadii ay siin jireen dalal ay ku jirto soomaaliya inkastoo ay sii xoogaysteen dagaalyahanada jihaadiga al-shabaab waxaana xilligii uu hadalkan jeedinayey hareertiisa fadhiyey jenaraal odowaayi yuusuf raage oo ah taliyaha maleeshiyaadka xukuumadda muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa asdallaaqa oo filim ka soo saartay weerarkii juura ee askarta badan lagu dilay mu-asasada asdallaaqa garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa faafisay muuqaal xiise badan oo la fiirsan karo in ka badan saddex iyo labaatan daqiiqo kaasi oo soo bandhigaya mid ka mid ah weerarada cagmarinta ah ee lagu soo afjaray saldhigyada ciidanka riddada maali weerarka uu soo bandhigayo filimkan oo ahaa mid xoogan ayaa beegsaday xerada ciidanka riddada maali ay ku lahaayeen deegaanka juura ee ka tirsan gobolka mubti halkaasoo lagu dilay ugu yaraan afartan askari sidoo kalena lagu soo khaniimaystay hub gaadiid dagaal iyo agabyo kale halkaa sidoo kale lagu gubay gaadiid cadowgu ka carareen iyo guud ahaan xeradii cagta la mariyey muuqaalka la faafiyey ayaa ugu horreyn soo bandhigayaa diyaargarowga ay ka hor dagaal ka samaynayaan ciidamada mujaahidiinta waxayna intaasi kadib iyaga oo ku qalabaysan noocyada kala duwan ee gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan u jihaysanayaan xerada juura halkaas oo ay cagta ku marinayaan ciidamo badan oo murtadiin ah kamaradda azallaaqa ayaa soo qabanaysa taqadumka ciidamada mujaahidiinta iyo halaagga aadka u daran ee loo geysanayo askarka riddada rucbiga iyo argagaxa ku dhacaya murtadiinta maali ayay xerada dusheeda ka duubayaan mujaahidiinta meydadka ayaa daadsan xerada cagta la mariyey iyo dhulka furan ee ku yaal xerada bannaankeeda halkaas oo lagu baacsaday raadiga cadowga meydadkoodana halkaasi la dhigay azallaaqa waxay gebagabadii soo bandhigaysaa khanaa'imta kala duwan ee ay ciidamada mujaahidiintu ku soo furteen weerarkan xasminta ah ee lagu soo afjaray ciidamo ka tirsan murtadiinta maali waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku baaqay in la weeraro xasan sheikh cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda siyaasadda uu xasan sheikh ku hogaamiyo xukuumadda muqdisho ayaa ku baaqay in la weeraro madaxweynaha xukuumaddaasi oo la iska dhiciyo wuxuu si adag kaga hadlay mashruuca doorasho qof iyo cod ee uu xasan sheikh ka wado muqdisho isaga oo sheegay in dadka shacabka ah lagu qasbayo xubintiina caawa waa inaga intaa bashir الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo maxay yihiin maleeshiyaadka iyo yahuudda sahaynada ka qoratay dhulalka filistiin ayna ka dagaalgelisay magaalada khaza maleeshiyaadkan waxay uga egyihiin kuwa gaalada ay ku wajahayaan mujaahidiinta ka jihaadaya saaxaadka kale ee caalamka islaamka ku soo dhowaada falanqeyn ku aadan waa kan walaalkeen suheyb cabdulaahi waad mahadsan tahay bashiir xilli marxalad culus oo marayo dagaalka khaza ee ka dhashay duulaankii toddobadii oktoobar ee kooxaha muqaawamada filistiin ay ku qaadeen deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan dhanka kalena fashil iyo guuldaro militari iyo dhiigba xogan ay wajahayaan ciidanka sahaynada ayaa gumaystuhu waxa uu macimbiday inuu adeegsado asaaliib kale oo uu ku dhibaataynayo kooxaha muqaawamada filistiin iyo sidoo kale dadka ku dhaqan qidaaca khaza sidaba horey loogu yiqiinay kayaankan sahyuuniga ah waxa uu micimbiday inuu adeegsado mid ka mid ah dhagaraha uu caanka ku yahay waxa uuna soo howlgeliyey kooxo falastiiniyiin ah oo shaqadoodu ay tahay inay wakiil ka noqdaan hawshii gumaystaha uu qaban lahaa haddii ay tahay in ay boobaan ama ay baabi'iyaan gurmadka loogu talagalay dadka qidaaca ku nool ama sidoo kaleba ay si toos ah uga qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah kooxaha muqaawamada filistiin kooxaha waxiskaacabinta markii ugu horreysay shalay muuqaal ayay soo bandhigeen muuqaalkaas waxaa ka soo muuqanayay xubno xidhan dharka loogu talagalay dadka shacabka ah sidoo kalena hubaysan xubnahaasi waxay horudhaca u ahaayeen ciidanka gumaystaha yuhuudda oo doonayay in mandiqadda ay soo galaan howshooduna waxa ay ahayd in mandiqadda ay nadiifiyaan si halkaasi cadowgu ugu sii gudbo godadka muqaawamadu ay degan yihiin balse kooxaha wax iskacaabinta oo arrintaasi la socday in muddo ahna isha ku hayay sidoo kalena helayay xogo sirdoon ayaa qarxyo xoogan la beegsaday taasoo keentay dhimasho ay dhaawac ay noqdaan dhacdadan ayaa waxay si aad ah afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay ay ugu faaftay baraa ay bulshada ay ku xidhiirto waxayna mar kale dadka dib u xusuusiyeen kooxo cisaabaad ah oo horay maamulka gumaystaha yuhuudda ugu adeegsaday dagaalka muslimiinta uu kula jiro ee ka socda mandiqadda shaam toddobaadyo ka hor kooxahan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen goob lagu keedinayay gargaarka dadka filistiiniyiinta ah loogu talagalay halkaas ayayna fawdo ka abuureen sidoo kale arrimaha ay ku howlanaayeen waxaa ka mid ah inay iska hor keenaan qabaa'ilka qidaaca dega sidoo kalena dadka shacabka ah ay ku buuriyaan in muqaawamada ay la dagaalamaan dagaalkan iyo musiibada hadda ay ku jiraanna iyaga ay u soo jiideen taabeddelkeedana lala heshiiyo maamulka gumaystaha yuhuudda qidaacana laga dhiso maamul gaar ah oo muqaawamada ka magax bannaan kooxaha muqaawamada filistiin horay bayaanaad kala duwan ayay soo saareen oo ay arrintaasi uga digeen waxayna sheegeen in qorsho weliba oo uu cadowgu ku doonayo in shacabka reer filistiin uu ku kala dhantaalo halgankooda ama sidoo kale uu fawdo iyo qalalaasi uga dhex awiro ay si adag uga hortegi doonaan dabcanna waxaa laisla soo gaaray marxalad kooxa laga tajniidiyey gudaha magaalada khaza ay horfiiq u noqdaan ciidanka gumaystaha yuhuudda dabcan kooxahan waxay hore uga soo qayb qaateen iskudayo ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ku doonayeen in ay ku soo furtaan qayb ka mid ah maxaabiistoodii laga soo qabtay toddobadii oktoobar inkastoo in badan ay guuldaraysteen bashiirow sidoo kale magaalada khaza waxaa ku sugan kooxa la mid ah kuwan oo ka socda maamulka maxamuud cabbaas oo iyagana magaalada ay keeneen ciidanka gumaystaha yuhuudda hawshooduna ay tahay inay basaasaan kooxaha muqaawamada muuqaalkii muqaawamadu ay faafiyeenna dhammaan wuxuu ahaa digniin ku socda kuwa u shaqeeya ee cumilada u ah maamulka gumaystaha yuhuudda ee horfiiqa u soo noqday ma ahan markii ugu horraysay oo maamulka gumaystaha yuhuudda uu adeegsaday daanta galbeed ayuu in badan u soo adeegsaday oo waa dad cumalo ah oo lagu dhex beeray shacabka reer filistiin maleeshiyaadkan wuxuu sidoo kale maamulka gumaystaha yuhuudda u isticmaalay dalka lubnaan isagoo tajniidiyey kooxo lubnaaniyiin ah oo howshoodu ahayd inay dhabarka ka togtaan kooxaha muqaawamada filistiin ee lubnaan ka dagaalamayey inkastoo ay ku guulaysteen oo in badan oo ka mid ah qiyaadadii muqaawamada iyo sidoo kale shacabka reer filistiin ee ku sugnaa xeryaasha barakacyaasha ay si qarsoodi ah ay ku dileen bashiirow tani ma ahan iskuday cusub balse waa qorshe horay u soo jiray uu isticmaalayay cadowga ummaddan labaatankii sana ee lasoo dhaafay maleeshiyaadka noocan oo kale ah waxaa horey loogu arkay markii ugu horraysay dalka ciraaq sidoo kale afghanistaan ayaa loogu soo arkay tobankii sana ee lasoo dhaafay waxa ay ka howlgelayeen waddamada maali iyo burkina faso halkaasoo ay si aad ah uga hortageen ciidamada mujaahidiinta ee halganka kula jira cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jira sidoo kale yeman ayaa horey loogu arkay soomaaliyana kuma sii jirto oo saddexdii sana ee lasoo dhaafay waxaa maleeshiadaasi horfiiq ay u ahaayeen xamladii ashahaadala dariirnimo uu cadowgu ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga sababta ugu weyn ee loo asaasay loona howlgelinayo ayaan ah inay xaqiijiyaan ahdaafta ay xaqiijin waayeen saliibiyiinta iyo yuhuudda dhabarkana ay ka togtaan ummadda ay ka soo jeedaan ee halganka kula jirta gumaystaha أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo degmada jilib xaflad heer sare ayaa loo qabtay arday baratay qiraa'aadka tobanka ah kuwaas oo ka qalinjibay macadka imaam sakaawi xaruntiisa magaalada jilib mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ayaa ka qayb galay xafladda xafladdan oo ahaa mid heerkeedu sareeyey ujeedkeedu waxa uu ahaa in arday dhammaysatay barashada qiraa'aadka tobanka lagu siiyo shahaadooyin taas oo ka dhacday degmada jilib qaybta koowaad ee xafladda waxaa loo dhigay gabdhaha dhigta macadka imaam sakaawi ee muddada sannadaha dhiganayay qiraa'aadka tobanka ah ugu horeyn ardayda ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay muddada dheer ku baranayeen macadka imaam sakhaawi ها قد طلع للكون فجر الأمل وهذا هو الجيل الجديد يحمل الدرر والحلل فأقبل الحفل مرتديا ثوب الجمال والوسامة فأهلا وسهلا بكم يا ضيف العزة والكرامة بأيد مفتوحة وقلوب مملوءة بالابتسامة فها هو معهد الإمام السخاوي يخرج للأمة ثلة من قراء هذا العصر من البنات متوجات تاج الكرامات تعلوهن سمات السرور وتغشاهن صفات التضرع وعدم الغرور قضينا أيامنا بالجهد وسهر في الليالي لنيل المنى وحوز المعالي وذلك بعد جد واجتهاد متتال بلا انقطاع وصبر وعزيمة وبذل المستطاع فأرحبكم مرة أخرى بحفلنا البهي ثم ليفوح حفلنا وننال نجاحا ولنجد لب- لباب البركة مفتاحا نبدأ حفلنا ونفتتح بالقرآن الكريم وتقرأه لنا الطالبة المتخرجة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل اللقيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم وهل يجني المجتهد من سعيه إلى العلم إلا شهدا أو عسلا مرحبا بكم في حفلكم بين أهلكم مرحبا بكل من حضر من الأمراء والعلماء والشعراء والنقباء والأمهات والآباء والأساتذة والطلبة الأعزاء مرحبا بجمعية القرآن التي كنا كغصن بين غصون رياضها الخضراء مرحبا بالجميع نقدم الشكر الخالص لله الواحد الأحد الذي بنعمته أقر عيوننا بحفل تتويج حملة القرآن وإجازتهم بالقراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة ثم نشكر أيضا للآباء والأمهات ولكل من ساندونا في وقت تعلمنا بدون منة ولا شروط ولا مقابل لأساتذتنا الذين كانوا لنا بمثابة الوالدين شكرا لكم في نهاية البدايات وختام الأيام بالسلامات ولا ننسى أن نرسل التحية والعرفان والشكر والامتنان إلى حركة الشباب المجاهدين ولقيادتها العليا وفي صدارتهم الأمير المحنك أمير المجاهدين في شرق إفريقيا الشيخ أحمد عمر أبو عبيد حفظه الله ورعاه ونقدم أيضا جزيل الشكر والامتنان لولاية جبة الوسطى الإسلامية التي عشنا في كنفها وتعلمنا تحت أنظارها إلى حماة الديار أبطال الإسلام في ميادين القتال ورفعوا راية التوحيد فوق ذرى الشماء إلى أرواح الشهداء الذين باعوا نفوسهم في سبيل الله إلى الذين ضربوا أمثل الأروعة في الصدق والوفاء وفي التضحية والفداء وتصدوا لحملات العدو الصليبي بالقنا والأسل وأسكتوهم بغزواتهم المتواترة وعلموهم كيف يكون الرجال في ميادين النزال وقفتم وما في الموت شك لواقفي وحطمتم الأوهام والوهم يكسر تخوضون بحر الموت لا ترهبونه ومن لا يهاب الموت لا شيء يحذر هذا ونسأل الله العظيم أن يعصم المجاهدين من الزيغ والضلال ويقيهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلهم سببا في تحرير أراضي المسلمين وأن يفتح لهم أبواب البلاد الحواضر منها والبوادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما فإما منا بعد وإما فداء حتى وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور صلى عليك الله يا نور الهدى ما أشرقت شمس بوضح نهاري أما بعد أيها الحضور الكرام إن الملاحم التي وقعت في الولايات الوسطى الإسلامية مؤخرا وخاصة في ولايتي شبل الوسطى وهيران أظهرت للأمة المسلمة بفضل الله عن هشاشة قوات المرتدين وفشلهم السياسي والعسكري وذلك بعد أن أطلق المجاهدون عليهم حملة نوعية تحت شعار وأخرجوهم من حيث أخرجوكم مما أسفر عن انسحابهم من الأراضي التي استولوا عليهم في حملتهم الغاشمة ودخلوها بضرا ورئاء الناس ودخلوها بضرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله قبل ثلاث سنوات تقريبا وقد حقق الله للإسلام والمسلمين إنجازات متعددة ونجاحات متنوعة في المجال العسكري والسياسي والدعوي على يد فرسان الإسلام وقادتهم الميدانيين فذاقوا العدو مر العلقم ببسالتهم الفدة التي كتبوها بحبر من الدماء والأشلاء ولقنوه درسا ليس بالإمكان نسيانه أو محوه من صفحات التاريخ وكتمانه فلله درهم وعلى الله أجرهم فقد أظهر الله بسببهم عزة الإسلام وشموقه ليس لها بعد الله إلا أبناؤها المجاهدون في الدفاع عن أراضيها وعن كرامتها وحفظ خيراتها وتوحيد صفوفها وفوق ذلك كله تطبيق شريعتها وتحقيق العدالة بين أبنائها إن راية الجهاد في الصومال عمودها العلم وقماشها الحلم ومددها الشعب وقوتها الاجتماع وزادها التقوى وريها الدماء وصورها الجماجم وسبيلها الكفاح وديدنها القرآن وحاميها الرحمن ومن المحزن في هذا الوقت العصيب الذي تمر به فلسطين الحبيبة والقضاع الكئيب أن يتسابق ضواغيت العرب إلى ترحيب المجرم ترامب وأغدقوا بإرضائه العضايا والأموال وهدايا أكثر من, الغي... من الخيال إذ صرحت بعض وسائل الإعلام أن ترامب حصل من دول الخليج أكثر من أربعة آلاف مليار دولار سررت بختمتي لما ختمت وصرت معززا لما سموت فعشر قراءة ها قد ختمت بحمد الله أتممت وفزت قرأت وإن قرأت فما قرأت لآكل أو لأكسب ما أردت ولكني قصدت رضاء ربي وهذه غايتي ولها سعيت سررت بختمتي لما ختمت وصرت معززا لما سموت فعشر قراءة ها قد ختمت بحمد الله أتممت وفزت
أقدم الآن قصيدة الشكر والتقدير لمعهدنا الحبيب ولمعلمين الفضلاء معلمي مرشدي للخير والأدب يهدي إلي كنوز العلم والحكم أكرم به من كريم حاز منقبة بدر ينير سواد الليل والظلم فهو الذي يحضن الأجيال يقرئهم آية الكتاب ويملي أحسن الكلم هنا السخاوي حوى غرا جهابدة من الأساتذة البادين كالنجم شكرا جزيلا لمن قد أصبحوا شعلا لتستضاء بها في الأعصر الدهم شكرا لهم من بنوا الجيل مكرمة وأصبحوا قدوة تهدي إلى القيم يا رب جازهم بأعظم المنح أنت الكريم عظيم الطول والنعم إن العلا في ارتداء الجهد والطلب والعين ساهرة في الليل لم تنم إن العلا ابتعدت عن كل منهزم بعزه تاركا للحبر والقلم صلى الإله على رسوله وعلى صحابه الطيبين خيرة الأمم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي أن يمنا فتكملا أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق إسحاق مع إدريس عن خالف تلا لثاني أبو عمرو ولوال نافع وثالثهم مع أصله قد تأصلا ورمزوهم ثم الرواة كأصلهم فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا وإن كلمة أطلقت فالشهرة اعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا استلا maamulka guud ee macadka imaam sakaawi ayaa ka warramay ujeedka loo qabto xafladaasi أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الجزيلة ثم معلمين يو إدارة سخاوي يو مع العرددوذي والدين كل وحن ليهي شكرا جزاكم الله خيرا حضورك إني أتسو حاضتين حفلداني تخرج كأه لحلقة ابن كثير من طلبة معهد الإمام السخاوي سيد الأوقي هاي معهد الإمام السخاوي ومعهد لوبرتو القرآن وعلومه وخاصة takhasusqiisii waa qiraa'aadka cashrada ah dafcadaani maanta meesha noo joogto waa dufcadii labaad xalaqatu naafici almadani ayaa ka horeysay sanadkii hore ay qalinjibiyeen kun afar boqol afartan iyo shan cadadkooduna uu ahaa afartan iyo saddex arday baniin iyo bannaad ah maantan waxaa mutakharij noo ah allah subxaanahu wa tacaala maxaddiisii soddon iyo toddoba arday ay iskugu jiraan baniin iyo bannaad ardadaani maanta waxaa la siin doonaa insha allah ijaaza maca sanad bilqiraa'ati alcashri almutawaatira min طariiqay الshaaطibiyati waddura iyo manduuma alshaaطibiya ama xirzu اlamaani wa wajhu tahani ijaazadeedii tuxfatu اlaطfaal waاljazariya waxaa dheeri u ah oo ardadan maanta la sii doono haddii ilaahi subxaana wa tacaala ka raali noqdo shahaadatu takharuj oo mustaweheeda uu yahay dibloom insha allahu intaas kadib macadkani alimaamu sakhaawi waxaa la aasaasay kun afar boqol afartan iyo labadii muxaafadada jilib fii wilaayati jubba alwusطa alislaamiya sidaas oo kale macadku wuxuu leeyahay faracyo oo walaayaadka qaar ka mid ah sida wilaayat shabeelle assufla sidaas oo kale wilaayat baaric islaamiya wuxuu ku leeyahay farac kale macadka ardadii horey soo saaray waxay noqdeen agarkooda mucaalimiin iyo mucallimaad oo walaayaadka qaarkood ay joogaan sida magaalada jamame wilaayata jubbal sufla alislaamiya sidaas oo kale walaayada baay waxaa laga furay kun afar boqol afartan iyo lixdi macadul irshaad oo taabic u ah macadkan alimaamu sakhaawi waxaa laga furay qaryatu dolandoole iyo dhargo labadoodiba ka tirsan muxaafadada baydowa sidaas oo kale insha allah waxaa rajaynaynaa sanadka soo socda in la faro qismi kale oo aqsaamta waaweyn ah waxaa dheeri u ah macadka oo ku talgalay in la furo kuliyad la dhaho kuliyatul itqaan oo ardadii macadka ka baxday tobanka garaa markay qaataan in tacliim caali ah loogu daro oo muddo laba sano taqriiban loogu talagalay mustawihii ardada ay joogeen mustawi ka sarreeyo in la gaarsiiyo intaas ayaa rabna sanadka soo socdan in lasoo siyaadiyo jazaakum allahu khayran maanta bifadlillaahi subxaanahu wa tacaala iyo juhdiga uu bixiyey macadka alimaamu sakhaawi idaaradiisii iyo mucalimiintiisii waxaa mucalimiinta ka mid ah mucallimaad oo cashirada haystaan ayaga naftoodii maanta ay ka mid yihiin waa dadka wax ijaazayn doono oo ayaga hore ijaazada loo siiyey allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaad ku soo dhowaataan sheekh cali darwiish weliga wilaayada islaamiga ee jubbadda dhexe oola dardaarmay ardada dhammaysatay barashada qiraa'aadka tobanka ah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu walaalayaal allah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala allihii inoogu nicmeeyey nicmatu aliimaani waalislaam allahaas ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaan u mahad celinayaa walaalaha maamulka iyo macallimiinta macadu sakaawi liliqraa'i walijaazaati bisanad ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkooda allaha aqbala dadaalkoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka allaha ugu daro bacda daalika ardayda insha allahu tacaala muddada dheer afarta sano macadka dhiganaysay ee maanta qalinjebinaysa inay ijaazihii shahaadooyin qaataan ardadaanna waxaan leenahay dadaalkiinnii faraha badnaa ee muddada dheer soo socday ilaahay ha idinka ajirsiiya sidoo kale waalidiintiinna oo iyaguna habeenii maalin tabantaabe iyo ducaba idinla daba taagnaa oo idin diyaarinayey oo idiin ducaynayey qarashna idinku bixinayey iyagana waxaan leenahay jazaahum allahu khayran waxaan goobjoog u nahay oo maanta taagannahay xafladdii macadka imaamu sakhaawi dufcadii labaad hore waxaan u joognay sanadkii tagay kun afar boqol afartan iyo lixda iyadoo ay ka qalinjebiyeen saddex iyo afartan arday oo dufcada koowaad qalinjebisay maantana waxaan u joognaa toddoba iyo soddon arday oo iyagana xafladdan ka qalinjebiyo insha allahu tacaala shahaadooyinkooda ijaazooyinkooda la siin doono markii la isu geeyo saddex iyo afartan iyo toddoba iyo soddon waxay noqonayaan siddeetan arday waxaa la dhihi karaa machadku muddada yar ee uu shaqaynayey dadaal iyo juhdi dheeraadayay bixiyeen miro fiicanna way soo saareen ilaah ayaan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala siddeetan arday oo ijaasooyin qaadatay waa wax weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad celiyo waxaad ogtihiin horena waxay u soo saareen macallimiin kow iyo tobanah oo iyagana saasoo kale ijaasooyin la siiyey markii la isu geeyo waa kow iyo sagaashan kow iyo sagaashan marka maanta haysta wilaayaadka ku nool oo qiraa'aadkii casharada ijaaso ka haysta ama shahaadooyin ka haysta waa wax weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad celiyo waxaad barateen waa ilaahay kitaabkiisa wax la barto wixii ugu khayr badnaa wey barashadiisa aqoon iyo cilmi iyo horumaruu kuu siyaadinaya qur-aanku waa xablullaahi almatiin ciddii qabsata adduun iyo aakhiraba way ku liibaanayaan qur-aanku waa waa nuurulmubiin waa iftiin qofka mu'minka ee rumeeyey ee barta ee qaata iftiin yuu u yahayoo baadida iyo xaqa uu ku kala aqoonsanayo o ku garanayo qur-aanku waa shifaaun naafic waa dawo waxtar leh oo aan exbayr ahayn oon dhacaynin oo ilaahay ummaddan uu ku manaysta weeye cudur walbana ilaahay subxaana wa tacaala kuwa amraadda qalbiga ku dhaca iyo kuwa jasadka ku dhacaba ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka yuu ummadda kaga daweeyaa ciddii aaminsan qur-aanku waa cismatun liman yatamasaku bihi ilaahay wuu ku dhowraa ciddii qabsata oo way ku badbaadaysaa fi dunya waalaakhira wanajaatun liman tabicahu qur-aanka ciddii raacdana adduun iyo aakhira way ku badbaadaysaa liibaanta iyo khayrkaa faraha badan yuu kalaamka rabbi leeya subxaanahu wa tacaala iyo in kaloo fara badan oo ka mid ah waxaa bishaaro iyo khayri wanaag idinkugu filan xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam cusmaan binu cafaan laga weri radia allaahu canhu nebigu inuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama qur-aankii waad barateen ummaddiin inaad bartaana laydinka rabaa taana waxaad ku gaari doontaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala khayrka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay dadka ahlu qur-aanka ee qur-aanka bartay haddana dadka sii bara qur-aanka waa la nooleeyey wilaayadka islaamiga dhexdiisa karaamo iyo sharaf yuu ku leeyahay dadkii muslimiintaa qur-aanka koriya u qaadeen barashadii qur-aanka koraa loo qaado maanta waad arkaysaan qiraa'aadkii tobankaa in la baranayo tafsiirkiisii waad aragtaa meel walbaa lagu akhriyaa oo qur-aankii koraa loo qaaday ku dhaqankiisiina waad aragtaana maanta maxaakiimtii iyo maamuladii islaamiga ahaa koryaa loo qaado shareecada ilaahyaa lagu dhaqmaa kitaabka qur-aanka lagu dhaqmaya waad aragtaa dhanka kaleetona koraa loo qaadayoo difaaciisii iyo ilaalintiisii shayaadiin alinsi waljinni murtadiin iyo gaale in laga ilaaliyo iyadana ragaa u taaganoo habeenay maalin dhiiggooda iyo dheecaankooda iyo wakhtigooda u bixiyey si kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala sare uu u noqda idinkuna insha allahu tacaala koruqaadista kitaabka rabbigeen yaad fakhri ka mida kaga jirtaan oo ah kitaabka ilaahay inaad barataan ummaddana aad bartaan kaalintaa marka aad kaga jirtaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad naga adkaysaano wiilka difaacaya kitaabka ilaahay iyo sheekha kitaabka ilaahay ummadda ku kala xukumaya iyo midka tafsiirka akhrinaya ummadda baraya iyo idinku inaad isku mid tihiin ogaada insha allah haddaad niyaddiina wanaajisaan fakri weyn iyaad ku jirtaan fakrigiinnana waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad adkaysaan oo aysan waxba ka soo laabanin insha allahu tacaala waxaan idiin dardaarmayaa qur-aanku barasho keliya ilaahay umuusan soo dejin qur-aanka waxaa loo soo dejin in la barto laguna dhaqmo haddaan lagu dhaqmin qur-aanka xujo ayuu qiyaamo nagu noqonaya qur-aanku waxaan rabnaa inuu xujo inoo noqdo isagu inoo dooda oo qiyaamo annaga uu inoo hadloo yidhaahdo qofkaanu habeenkiina wuu akhrin jiray maalinkiina wuu akhrin jiray wuuniigu dhaqmi jiray laakiin hadduu xujo kugu noqdo waa arrin dhibaatada leh adduun iyo aakhirana waan ku badbaadaynaa faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa ayuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala juhdi badan iyo wakhti badana laydinku bixiyey macallimiintiina iyo maamulkiina waalidkiinu dadaal badan idinku bixiyeen idinkuna waa dadaasheen khayr allah idin siiya dadaal fara badan aad bixiseen qur-aanka aad barateen marka waxaa laydinka rabaa inuusan idinka fakanin waxaadna ogtihiin qur-aanku wuu ka fakan og yahay neef geela oo dabarkii laga furay sida uu fakanaya si ka badan ama ka weyn yuu qur-aanku u fakanaya hadduu qofku faraha ka qaado uu akhrin waayo idinkaan idiin doornay inaad noqotaan xafladdiina inay soo hormarta tir ahaan hadda ardada soo qalin jibisa gabdhaha badan sidaa darteed yaan idiin iitaar idinkugu samaynay oo niri gabdhaha la hormarya cilmigiinnana ilaahay subxaana wa tacaala naafica idinkaga dhigo xafladdeenna insha allahu tacaala inta ayaan ku soo gebagabaysanaynaa wajazaakum allahu khayran haddana waxaan geli doonaa bixintii ijaazaadkii iyo shahaadooyinkii biidni illahi tabaaraka wa tacaala waa hagaag dhegaystayaal qayb kale oo ku saabsan xafladda ayaad dhegaysan doontaan habeenada soo socda insha allahu tacaala guud ahaana barnaamijkii caawa waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu